maamulka dowlada hoose ee degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka ah puntland ayaa maanta waxa ay sameeyeen howlgallo lagu burburinayay goobo dhismayaal ah oo si sharci darra looga dhisa suuqa weyn ee magaalada gaalkacyo waxaana howlahan fulinayay maamulka dowlada hoose gabagabada howlgalkan ayay warbaahinta la hadleen iyagoona ka warbixiyey tilaabada ay maamulka qaadeen dhismayaasha sharci darrada ah ee laga dhisay suuqa magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinaca puntland meeshaan hadda aan ka shaqayno xerdayax caqabado badan baan ka taagnaa wax jidii jaama lahayn waddo hadduu maanta dabdebishadduu dab ka dhaco waddo dabdebisku u soo mara ma lahayn caqabad caqabad ka daranoo ka jirana ma jidho waddooyinkii baa loo furay dadka magaalada dadka ku dhacsada waa loo habeynayaa xaq waxay u leeyihiin inay meel qurux badan oo nadaamsan inay ku shaqaystaan canshuur bixiyaal weeye ilaahay wuxuu yidhi waadiicullah waadiicu rasuula wa ulul amra dadka in dadka awaamirta haya oo maamulka haya in loo hoggaansamo oo la addeeco waa shay ilaahay diintiisa uu ku caddeeyey waxaa marka laga rabaa dadku inay u hoggaansamaan waxa la farayo oo awaamira iyo meelaha la dejinaya inay ku kalsoonaadaan awaamirta la siinaya inay qaataan ee taa beddelkeeda dowladda waxaa laga rabaa in waxaan dowladda anugu xamarmayo ruuxyadoo u caddaynaya waxaan u caddaynayaa dowladda ku arkay gaarigacan layska haraatiyaynayo iyo dadka waxaa la rabaa laba qisaa dowladda laga rabaa qodobka koowaad shaqada intaan la fulin toban beri oo kale ummadda in wacyigelinaya siminaar loo qabto meeshaas halkaasay ku habboon tahay halkaa waddadaasay ku habboon tahay halkaasaasay ku habboon tahay ee ta subax la soo dillaama in cag wax layskala dhaco taa ma aqbalayno waxaan kaloo ugu naseexaynayaa shaygii meeshii laga qaaday shay beddelkiisiiyo oo qofkii bini'aadankaa ku qanci karo in la geeyo oo markaa halkaa ku ganacso iimaansan la yidhaahdo dowladduna ay ka warqabtoo la shaqayso oo baxbaxa iyo gaarigacan goorta askarigii laabto inuu baxa loo diido dowladdana waxaa laga rabaa wax walbo ay qabanayso wakhti adag baa lagu jiraa inay dadka u naseexayso inay waxa wacyigelin samayso inay qofkii meel ka qaadda meel geyso dadka shacabkaana inta la iska daaya reer hebel baa isoo weeraray ha loo hoggaansamo awaamirta ha la qaato waxyaabaha dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ee puntland ayaa maalmihii ugu dambeysay wadeeya dadaallo ay ku doonaysa dib hagaajinta iyo furista waddooyinka magaaladaas